asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waa xubintii joogtada ahaydeen qaybaha farada badan kolba qayb ka soo qaadan jirnay waxaana idin leeyahay mar kaleento kulanto wanaagsan waxaa halkan ka soo jeediyey xubinta aalaaba aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle maanta xubintan aan meesha ka soo jeedin rabana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii taxanaha ahaa qayb ka mid a waana sheekooyinkeennii dhinacyada fara badan u dhici jiray kolba dhinac qaarkood ducada noqon jiray qaarkood colaadda ka sheekaynhayey qaar nabadda ka sheekaynhayey qaar abaarta ka sheekaynhayey qaar bawax inooga digahayeen qaarkoodna digniin fara badan dhanka nolosha ay ka bixinhayeen sheekadan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi heerkaaga ama qoyskaaga ilaahay khilaaf kaama geliyo ama qoyskaaga ilaahay colaad kaama geliyo marka saa lagu leeyahay waxaan uga jeedaa dhegaystayaal ma ahan col oo inta soo duulay heerkaaga galay ee waxa weeye waa colguri waxa la dhaho waa sida oo kaleenta in qoysku heshiin waayo oo islaanta iyo adigu aada noqotaan laba weligoodba murankoodu uusa dhammaanin amaba dagaalkoodu uusa dhammaanin amaba xadhaadhsintooda iyo kala cadhoonshahoodu uusa dhammaanin middaa iyada ah ayaa waxay tahay wax laga ducaysto sababta oo ah haddii qoyskaagu afar iyo labaatan saac yahay qoys buuq u taagana oo buuqiisu uusa dhammaanin iyo dooddiisu iyo murankiisu dee adiga laftaada arrintaasu kuuma wanaagsano awlaadaada uma wanaagsano deriskaaga uma wanaagsano waxaa la yidhi marka ilaahay reerkaaga khilaaf kuma beero haddii lacalle heerkaaga ilaahay khilaaf ku beero ama uu khilaaf ku beermo ilaahay bahweynta kaama geliyo khilaaf aan dhammaanin sababta oo ah waxaad dareemaysaa gabadha guurkeeda ugu horeeya ama ninka guurkiisa ugu horeeya ee bahweynta ah haddii uu khilaaf iyo buuqu ku bato ama uu heerkaasu dumo oo burburo waxaa laga yaabaa guud ahaanba qoyskaasu inuu noqdo qoys hagaasay ama laqmaday oo xitaa carruurtiisu ay noqdaan carruur niyada ka jiran qalbigooduna uusan nadiif ahayn kuwa laga yaabo inay suuqa galaan amaba cillado fara badan oo bili'aadankan caadiga carruurtiisu ayna lahayn ay yeeshaan taa iyada ah ayaa laga ducaysanhayaa waxaa la yidhi ilaahay qoyskaaga khilaaf kuma beero haddii lacalla khilaaf qoyskaaga ku beermo oo uu qoys adigu aad leedahay iyo islaantaadi iyo adiga qolo maaragtay cilladooda la bixin waayey aad noqonaysaan ilaahay bahweynta kaama geliyo sababtoo ah bahweyntu waa mustaqbalka koowaad waa maaragtay meesha aas-aaska qofku uu ku soo hiranhayo amaba islaanta aas-aaskii ugu horreeyey ee uu ninku u dhigay ama carruurtii iyo koritaankoodii iyo ubadkii iyo meeshii lagu hiranhayay ugu horreysay weeyaan haddii qoyskaaga hore uu noqdo qoys buuq aan ka baxaynin oo carruurta iyo islaanta iyo waxoo dhan ay caasi isku yihiinna waxaa laga yaabaa qoyskaaga dambe inuu un ku dayasho galo sababtoo ah mahmaha soomaaliya waa tii dhahaysay ee ritiga hore ritiga dambe ayuu saanqaadkiisa leeyahay marka waxaa la yidhi ilaahay qoyskaaga khilaaf ma geliyo haddii khilaaf kaa galo qoyskana ilaahay bahweynta kaama geliyo aamiin baan leenahay ilaahay qoysaska soomaaliyeed oo dhan ilaahay khilaaf ma geliyo inta iskhilaafsanna ilaahay qalbigooda burcad ha isu mariyo ilaahay ubadkoodii iyagana kuwa rabaayadoo isu wanaagsan ha ka dhigo ayaan leenahay waa u ducaynaynaa waana ku ducaysanaynaa maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa rag ciloobay wax isuma hambeeyo rag ciloobay wax isuma hambeeyo waa rag ciloobay waxba isuma hambeeyo maxaan malaynayaa dee raggu hadduu ciloobo wax isuma hambeeyadaasu waa un hadal iyo dagaal iyo muruq iyo wixii ay awoodaan oo dhan inayn isula kala hadhaynin dad un kala dhintay un u daah taasaan ku soo qaadanaynaa mahmahdeenna maantana